الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن شاء الله عاو حلقتنا waxay ku saabsan tahay cilmiga la yidhaahdo cilmu lfaraa'id waa xalaqadii koobaad ee insha allahu tacaala aan ku qaadan doono cilmiga la yidhaahdo cilmu faraa'idka xalaqaad insha allahu musalsala ayuu noo noqon doonaa noo socon doona insha allah cilmu lfaraa'id cilmiga la yidhaahdo waa cilmi muhima sida aan ogaan doono insha allah ka ogaan doono xadiida soo socdo wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamay cilmigan nisfu lcilmi inuu yahay maxaa yeelay qofku laba xaaluu leeyahay insaanku ama bini aadanku xaalat اlxayaat wa xaalat اlwafaat cilmigan wuxuu ku tacalluqayaa xaalat اlwafaat culumta kale oo dhan tatacallaq bixaalat اlxayaat noloshay ku tacalluqaan saas wuxuu ku noqonayaa cilmiga nisfu lcilmi waana cilmiga ugu horeeyo oo ummadda laga koryeelayo oo la waayi doono sida aawadeed cilmu lfaraa'idku waa cilmi muhima islaamka hortiis qabla alislaam waxaa la isku dhexli jiray oo wax lagu dhexli jiray wax la yidhaahdo xilfi labada qof inay issheegtaan oo uu qofku qofka kale kula heshiiyo waad i dhexlaysaa ana waa ku dhexlaya waad ii gargaaraysaa ana waa kuu gargaaraya diyadaad iga bixinaysaa ana diyadaan kaa bixinaya labada qofe sidaa isku dhaarsaday ee ku heshiiyey way isdhexlayaan hadhow islaamkuna awalkiisii waa la sugay arrintaas oo muddo yar ayay socotay awalu islaamkii siduu ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala waladiina caqadat aymaanukum fa aatuuhum nasiibahum dadkaa isdhaarsaday ee ku heshiiyey sidaa markuu qofku qofka kala dhinto dhaxalkiisa hala siiyo waa la nasakay haddana bilislaami walhijra iyo haddana la isku dhexlaaya islaam iyo hijra dadkii wada dhashay kuwa islaamka soo galay unbaa isdhaxle dadkii wada dhashay ama isdhalay sidoo kale hijradaa la isku dhexlayaayo labadii qof oo wada dhashay ama labadii qof oo isdhalay hadday wada haajiraan way isdhexlayaan haddii bar uu haajiro barka kalena uu hijradii uuna aadin qolada aan hijrada gelin ma dhexlayaan intii isla haajirtay unbaa isdhexlaysa waa la joojiyey haddana waxaa kale oo waagii hore la isku dhexli jiray islaamka ka hor ragga waaweyn unbaa dhaxalka la siin jiray wiilka yarkaa iyo gabdhaha midna dhaxal ma siin jiray ninka weyn ee wax qabanaya dagaalka ka qaybgalaya kaa unbaa dhaxalka lahaa kaana waa la nasakay oo dadka wada dhashay ama isdhalay dadka dhaxal isdhaxlayo hadday wen yihiin iyo hadday yar yihiin ba isdhexli rag iyo dumarba way isdhexlayaan waxaa markii dambe marka haddana hijradii iyo islaamkii la isku dhexlayay waxaa lagu joojiyey alirthu bilarxaam dadka qaraabada inay isdhexlaan wa ulul arxaami bacduhum owlaa bibacdi fi kitaab illah dadka wada dhashay baa isdhexlay marka dhaxalkii ugu dambeeyey dadka ehelka ee qaraabada inay isdhexlaan rag iyo dumarba walad iyo waalid kaas wey xilfigii waa la joojiyey dadkii is-sheeganayay in ragga waaweynu dhaxalka ay qaataan ee laga qadiyo dadka yaryarka iyo dumarka xaq maaha inkaas islaamku wuu reebay tii awal islaamku islaamku ogolaaday oo ah in islaam iyo hijiro la ysku dhaxlo waa la bedelay oo dadka ululraxaamka isdhexlaay wa ululraxaami owlaa bacduhum bibacdi bacduhum owlaa bibacdi fi kitaab illah ululraxaamkii baa marka isdhexlay irsigu ama dhaxalku ama yani faraa-idku wuxuu leeyahay luqo iyo isdilaax aayaad ku soo arooruu leeyahay axaadiis ku soo arooruu leeyahay irsiga ama yani faradka dhaxalku alfaraa-id waa nasiibka la ysku dhaxlo alfardu luqatan ataqdiir fardiga luqada waxaa lagu yidhaahdaa ataqdiir wasilaaxan isdilaaxana maxaa lagu yidhahdaa nasiib lwaarih qofka wax dhaxlayo nasiibkiisii ayaa la yidhahdaa marka luqadiisu ataqdiir wey wa sharcan nasiib lwaarih qofka wax dhaxlayo nasiibka uu helayo ayaa fardi la yidhaha sida noo imaan doonta dadka wax dhaxlo ehlu fard iyo casabay noqoni labadaasay uqeybsamaan ehlu faradka waxa ay qaadanayo fardi waa nasiib taasaa faraa-ishii lagu idraaqiyo casabadiina markaa way soo gelaysaa dhaxalku farad iyo casab buu noqdaa waxay tahayna waad kala ogaan doontaa aayaad buu leeyahay ka hadlayo axkaamta irsiga iyo faraa-isha saddex aayadood yaa waxaa la yidhaahdaa aayaat lmawaariid aayaadka kale oo soo xusnay hadda cumuum bay oga hadlayaan ma wax awal islaamkii ka hadlayay ama xukunka ay sheegayaan waa xukun cumuum ah aayadaha faradka yacni dhaxalka u khaaska ah waa saddex aayadood yuusiikum allahu fi wlaadikum ilaa aakhiri اlaaya walakum nisu maa taraka aswaajukum ilaa aakhiri اlaaya yastaftuunaka qul illaahu yuftiikum fi lkalaal ilaa aakhiri اlaaya saddexdaa aayadood oo fii suurati nisa ka mid ah labada aayadood suuradda awalkeeda ku jirayo aayaddaa suuraddu ay ku dhammaato saddexdaa aayadood waxay ka hadlayaan irsigii iyo dhaxalkii bay ka hadlayaan aayadda koobaad waxay ka hadlaysay oo caddaysay wa waalidka iyo waladka ama asal iyo farac dhaxalkoodii ayay aayadda cadaysay labadii waalid waalidiintii iyo owlaaddoodii isay isu dhexlayaan aayadda labaadna waxay caddaynaysaa ka hadlaysaa labadii isqabtay ee zawjeynka ahaa ninka iyo xaaskiisii siday isu dhexlayaan waxay kaloo aayaddu raacisay ee ku dartay walaalo laakiin walaalahaas waxaa la yidhahdaa waxay khaas ku yihiin biijmaaci alculamaa walmufasiriin ay ku ijmaaceen waladaa-umka walaalaha la yidhaha waa walaalaha hooyada keliya lama meydka la laanna kuwii aabihii hooyada laha iyo kuwii aabbaha la aha aayadda suuradda akhirkeedaa ka hadlayso marka aayadda koobaad yuusiikum ullah ilaahay wuxuu idiin dardaarmayaa fii awlaadikum owlaadiina saaad u dhexashiin lahayd ninka qofku hadduu dhinto ilmuu ka tegay caruur asaga uu dhalay buu ka tegay wiilal iyo gabdhaha waladka waxaa la mida waladu waladka ilmo adiga aada dhashay haddayna joogin laakiin ilmo wiilkaagu dhalay ay joogaan oo la mid oo wiilal iyo gabdhaha lidakari mithlu xadi lunhayeyn baa ilahay wiilal iyo gabdhaad ka tagtay hadday meesha wiilal joogaan wiilashu waa casabo ilmihii xoolihii bay ayagaa wada qaadanaya labada waalid haddayna nooleen caruurta wiilashiiyo gabdhaha yaa xoolihii qaybsanayo sayna u qaybsanayaan lidakari mithlu xadi lunhayeyn wiilkii waa laba qori gabadhina waa hal qori haddaad wiil iyo gabar kaliya u ka tago maydku saddex unbaa loogu dhisaya wiilku labu qaadanaya gabadhuna hal bay qaadanaya haddii laba wiil iyo gabar uu ka tago shan qori unbaa loogu dhisay labada wiil afar way min laba gabadhuna halun way laba gabdhood iyo wiil hadduu ka tago afar unbaa loogu dhisay oo wiilku labu qaadan gabdhuhuna qoriyo qoriga kala qaadan lidakari mithlu xadi luntayeyn fain kunna nisaa'an fowqa thnatayn gabdhuu ka tagay maydku waa gabdho laba iyo kasii badana fowqa thnatayn labada naftoodaa lagu daraya labo iyo wax ka badan marka haday sidaa noqdaan falahunna hulutha maa tarak wiil ma jiro maydku muxuu ka tegay laba gabdhood oo uu dhalay ama saddex gabdhood kasii badan afar ilaa intay doona ha gaareen lababa hadday gaaraan iyo kasii badan maxaa la siinayaa thuluthaa maa tarak maydkii xoolihii uu ka tegay saddex qaybood baa laga dhigayaa isla eg laba ayay qaadanayaan hal qoriga ka tegaya qorigaa wixii casabeynaya ha casabey dad kale wixii loo raadinaya ayagu faradkoodii bay qaadanaya waa inay nasiibkoodi qaataan thuluthaan waay gabdhuhu laba iyo kasii badan hadday noqdaan wain kaanat waaxidatan hal gabar keliyuu ka tegay maydku falaha nisfu nis bay leedahay xoolihii maydkuu ka tegay aabbaheed ama hooyadeed midkoodu waa noqon hal gabaruu ka tegay maydku nis bay qaadana xoolihii waa ahlu nis owlaaddaas waxaa la yidhaahdaa waladu sulbi maydkaa dhalay maydku ilmo uuna dhalin haddayna joogin laakiin ilmo wiilkiisu dhalay gabadha awlaaddeeda maaha waxa dhaxalka wax dhaxlayo waa wiilka iyo ilmuhu sii dhalay waa maydka dhaxlayo waxay la mid yihiin hadday keligood noqdaan wiilal iyo gabdhaha hadday yihiinna waa casabo oo way casabaynayaanoo waa lidakari midla xadiinutayen laba gabdhoodoo awoow u yahay huluthaa maa tarak iyo wixii kasii badan hal gabaroo awow u yahay nis weeye waladka waxaa la mida waladu walad waa isku mid waliabawayhi likulli waaxidi minhuma sudus labadii waalid hadday joogaan meyd baa dhintay oo ilmihiisii iyo wuxuu ka tegay labadii waalid oo u dhalay labada waalid mar hadday owlaad meesha joogaan ahlu sudus way ayaga lix baa lagu dhisaya qoriga lixaad bay aabuhuna sudus buu leeyahay hooyaduna sudus bay leedahay likulli waaxidin minhuma sudus mima tarak meydku wuxuu ka tegay waase shardi in kaana lahu walad hadduu walad leeyahay weeye markii ay sudus ka tegayaan hadduuna walad ka tegin oo waalid bas uu ka tago xukunku waa isbedelaya fain lam yakun lahu walad wa warisahu abawaa mayd baa dhintayo labadii waalid oo dhashay bas uu ka tegay ilmo male walaalo kaloo dhashayna ma jiraan ama hadday jiraan waa hal falihumhu uluth hooyadu way isbedeli hooyadii qorgii lixaad qaadanaysa suduska ahayd hadda uluth bay noqoni maalkii saddex baa loo dhigay qori bay qaadanaysa dheebteeda waa weynaanaysaa awalba caruurtaa yaa durjinaysa xagga geynaysa aabbahuna casabu way isu bedeli haddaan awlaadba joogin meesha umeydka una ka tegin awlaad aabbuhu suduskiisi qorigii intuu qaato wixii soo harana qaadan ugu soo noqon leanna dad kale meesha ma joogaan laba wej baa ku dhaxlay hooyadana nasiibkeedii waa kuusaya iyaduna fa in kaana lahu ikhwa meydku owlaad kama tegin laakiin walaaluu ka tegay labadiisii waalid walaalihiisoo loo dhashay walaaluhu marka laba iyo kasii badan hadday gaaraan hooyada haddana suduskii bay ku celinayaan faliummihi sudus maxaa yeelay sida owlaadda umeydku ka tegay yani xujbu nusqaan baa la yidhahdaaye suduska u geynayeen u yaraynayeen walaalaha badanna way yaraynayeen laakiin labadaa markay hooyadu weydo meydkeedii ilmo kama tegin ilmo uu sii dhalayna kama tegin walaalo laba iyo kasii badanoo gaarina kama tegin marka ayada xoogaa waxaa qalbiga loogu kabayaa dheebtaa loo badinay marka zuludka qaadinaysa markaa waa markaas ahlu faradku waxay yidhahdaan habar walad weyday walad waladkii weyday walaalo tacadudo weyday ulus la weelacatay ulus bay qaadan laakiin hadday walad joogo waladu walad joogo walaalo laba iyo kasii badan joogaan markaa suduskeedun bay qaadan habartu gablan mehe canugan inta kuwo kaloo la dhashaa jooga ama ilmo uu ka tegay baa jooga ilmihiis ilmihiis dhale ma sii jooga min bacdi wasiyati yuusii bihaa aw dayn marka markii goormo weeye marka dhaxalka la qaybinayo min bacdi wasiyatin yuusii bihaa aw dayn kow marka hore daynti baa la gudayaa markaa kadib baa haddana wasiya aayaadka lafdigooda waxaa ku soo arooray wasiyadaa la hormariyay min bacdi wasiyatin yuusii bihaa aw dayn aayadda noo imaan doontana waa sidaa zawjeenka ka hadlaysa tuusuuna biha min bacdi wasiyatin tuusuuna biha aw dayn min bacdi wasiyatin yuusiina biha lafdiga qur-aanka waxaa ku soo aroortay wasiyadaa horeyso dayntana waa la gadaal mariyey laakiin marka maydka xoolihiisa la maamulayo kow dayntaa laga bilaabay intaan wasiyada la gaari taa way ku ijmaaceen culummadu asaxaaba iyo waqayruhum daynta marka hore dayntaa la bixinayaa markaa kadib baa dardaarankiisii wasiyaduna waa maxay waa thuluth thuluth inuuna ka badinin wey markaasaa la bixinaya aayaddan markaa waxay sidaa oga hadashay axkaamtii xoogaa way ishaartay un ayadoo faahfaahsan na kutubta fiqigaa ka hadlay way noo imaan doontaa laakiin labadii waalid iyo ilmihii ay dhaleen say wax u dhexlaayeen bay aayaddan cadaysay asal iyo farac baa la yidhaha aslayn asal iyo farac dhaxalkoodii bay aayaddan ishaartay aayadda labaad waxay ka hadlaysaa dhaxalkii labadii zawje isqabtay irsu zawjayn labada isqabtay walakum nisfu maa taraka aswaajukum in lam yakun lahunna walad fain kaana lahunna walad falakum الrubuc mima tarakna min bacdi wasiyati yuusiina biha awdayn ninku hadduu xa- xaaskiisu dhimato laba un bay mid noqon inay owlaad ka tagtay ilmo ka tagtay ilmaha ama asaga ha u dhasho ama nin kale ha u dhasho waa isku mid owlaad inay ka tagto ama owlaad iyadoo ay dhashay mahe wiilkeedu ilmo ay dhaleen baa jooga waladu waladkuna waa la mid iyo inayna wax ilmo aba ka tegin ilmo iyadoo ay dhashay iyo ku wiilkeedu dhalay midna kama tegin labadaasay mid noqon haddayna wax ilmo a ka tegin miday ayadu dhashay iyo miday ilmaheedu dhalay walad markii la yidhaahdo waladu waladna waa la mid wiilka owlaaddiisuna waa la mid hadday owlaadda ilmuhu meesha baneeyaan kuwa adigaa dhashay waladu owlaadu sulbi baa la yidhaha owlaadu sulbiga meesha markay ka baxdo owlaadulibni waladulwalad baa meesha soo gelay marka qur-aanka inta uu idlaaqo dhan walad markii la sheego waladu waladkuna uu ku jiraa waa martabadii kusoo xigtay waay oo kan meesha ka baxo inta laakiin owlaadaadu joogaan wiilkaaga ilmuhu dhal ma dhaxal kuma soo gelayaan ilaa inay un hal gabara noqoto owlaadaadu hal gabar hadday noqoto niskeeda markay qaado walada waladka kuwa kalaha soo gelay meesha dhaxalka soo gelay ayagu laakiin wiil hadduu joogo wiilka ilmihiisa meesha ma soo gelayaan wiilkaas waa xijaabaya marka hadday wax ilmaa aysan ka tegin ilmaha iyadu dhashay ama ninka ha u dhashay ama mid kale ha u dhashay ama ilmo wiilkeedu dhalay wiilal iyo gabdho waxay doonaan ha aade ama ha lahaado ama ka badnaade wax ilmo aba haddayna ka tegin nis buu leeyahay zawju gabadhii hantideedii laba un baa loo dhigi nis buu qaadanaya hadday hanti fiican lahayd gabadhu nis buu qaadanaya odaygu waa zawjkeedii hadday ilmo ka tagto iyadoo ay dhashay ama asaga ha u dhasho ama nin kale ha u dhasho ama ilmo wiilkeedu dhalay ka tagtay rubac buu qaadanayaa xoolaheedii afar baa loo dhigaya rubac buu qaadanayaa qoriga afraad buu qaadanaya ninka dhaxalkiisu labadaa unbuu noqonay labadaa xaalo unbuu nin wax ku dhaxlaa xaaskiisu haddayna ilmo ka tegin nis buu leeyahay hadday ilmo ka tagto ama ilmaheeda ilmihiisa ay ka tagto rubac buu leeyahay walakum nisu maa taraka aswaajukum haweenkiinu waxay ka tageen nis baad leedihiin in lam yakuna lahuna in lam yakun lahuna walad haddayna ilmo ka tegin waayo fain kaana lahuna walad hadday ilmo ka tagaana falakum rubucu mima tarakna haweenkiinu waxay ka tageen afar meelood qoriga afraad rubac baad leedihiin min bacdi wasiyati yuusiina bihaa awdayn gabadha dardaarankeedii markii la bixiyo daynteediina la gudo taa waa ninka dhaxalkiisii gabdhihii dhaxalkoodi baa laga hadlay xaasaskii walahunna rubucu mima taraktum walahunna haweenkii waa la jamciyey laanna haweenku haddii aada hal qabto iyo haddaad laba qabto iyo haddaad saddex qabto iyo haddaad afar qabto waa isku mid labadana xaalo unbaa loo fiirin walahunna rubucu mima taraktum wixii aad ka tagteen idinka ragga ah rubac bay leeyihiin qoriga afraad bay leeyihiin in lam yakun lakum walad haddiina wax carruura ka tegin wey ninku carruur kama tegin ama gabadhan ha u dhashay ama tukal ha u dhashay waladu waladna kama tegin wiilkiisa ilmo uu dhalayna kama tegin keligiisuu ahaa gabadha xaaskiisa ruuca bay qaadeen xoolihiis afar baa loo dhigaya mid qaada hadday laba yihiin iyo hadday saddex yihiin iyo hadday afar yihiinna qorigaas afraad unbay qaybsanayaan rubca bay leeyihin qorigaa unbay qaybsan hadhow aa loo qaybinaya laakiin rubcan bay leeyihin fain kaana lakum walad haddaad caruur leedihin caruur ka tagtaan raggii baa dhintay ninkii baa dhintay caruur buu ka tegay kuwa asaga u dhalay kuwa wiilkiisu dhalay ama gabadhan ha u dhashay ama tukal ha u dhashay falahunna humunu mima taraktum qoriga sideedaad bay leedahay marka thumun sideed baa lagu dhisayaa qoriga sideedaad ayay qaadanaysa min bacdi wasiyatin tuusuuna biha aw dayn markii dayntii la gudo wasiyadiina la bixiyo gabadha dhaxalkeedina waad ogaan zawj iyo zawjo waxay wax ku dhaxlaan hadda garatay ayaddu siday u caddaysan bay hadhowna noogu imaan doonaa ninku waa ahlunas gabadho haddayna ilmo ka tegin walad iyo walad walad hadday ilmo ka tagtana waa ahlu rubac labada xaalo wax ku dhaxla gabadhu waa ahlu rubac xaasku hadduu ninkii owlaad ka tago ama waladu walad ka tago ilma ilmihiis ka tago hadduuna waxba ka tegin gabadhu waa ahlu rubac hadduuna ninku waxba ka tegin walad kama tegin waladu walad kama tegin hadduu ilmo ka tago walad ama waladu walad ka tago waa ahlu thuman qoriga sideedaad bay wax ku dhaxlay gabadh labada xaalo ma wax ku dhaxlay aayaddu marka waxay raacisay wain kaana rajulu yuurahu kalaalatan aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli waaxidin minhuma sudus fain kaanuu aksara min dalika fahum shurakaau fi thuluth qof hadduu dhinto oo kalaalo ay dhaxlaysa kalaalo kalaalo waxaa la yidhahdaa qof aan walad iyo waalid ka tegin walaalo unbuu ka tegay iyo wax kasii shisheey kalaalo waxaa la yidhaha asal iyo farac markayna ku dhexlayn markii lasoo koobo saas wey aqwaal dhowra ku jirta laakiin qowlka ugu raajacsan waxaa wey kalaalo waxaa la yidhahdaa waalidna kuma dhaxlaayo kamaada tegin waladna kuma dhaxlaayo ilma aad dhashay ilma sii dhalmidna kuma tegin yaa ku dhaxlaayo walaalo walaalo waxaa dhinacyaha kaa jira wey marka nacab wey nacab dhaxal baa la nacab dhaxal kalaala haddii walaal wax kaaga sokeeyo ma jira walaalku waa qaraabe xoolahaaga ninkaa waa iska qaadanay soo ma marka ninku hadduu kalaalo noqdo walahu akhun aw ukhtun waa akhan iyo ukhtadan la sheegayo min alummi wey waa biijmaaci lculamaa waa kuwa hooyada keliya kula aha waladaa-un baa laidhaha xukun gaar ahay leeyahy waladaa-un caruurta meydka hooyada unbas la aha qof markii lagu leeyahay walaal buu leeyahay hooyadu leeyahay weligaa ha ku khaldan qofka dhintay unbaa laga hadlaya qofka lagama hadlaya haddii lagu leeyahay waxbuu ka walaal buu leeyahay iyo waalid buu u yahay waxa lagu leeyahay waa un qofka dhintay un marka qofkaa dhintay walaalihiisii hooyada basa la aha waladaa-un baa la yidhaha waa la hooye bas waa la xijaaba mararka qaarkood dadka qaar baa xijaaba xijaabku noo imaan doonaa mar bayna dhaxalka soo gelaynin markay dhaxalka soo galaan laba si un bay wax ku dhaxlaan hal qof hadduu yahay midka hooyada la meydka hal qof keliya waa hal wiil keliya ama hal gabar sudus bay wax ku dhaxlaan qoriga lixaad hadday ka bataan labo saddex iyo kasii badan hadday noqdaan thuluth fahum shurakaau fi thuluth walaalaha kale waxay kaga duwan yihiin waladaa-umku axkaam shan ahay kaga duwan yihiin dadka kale oo dhan ay leeyihiin waxaa ka mid ah oo hadda meesha inaad ka ogaan doontaa markoodaan gaarina wiil iyo gabar ayaga waa isku mid walaalaha kale waxway kala badsadaan kuwa abiyi hooyada kula markay wax dhaxlayaan sida ilmahaaga wax u dhaxlayaan oo kale wiilashii gabdhaha hooyada abaa kulaha wax dhaxalka way kala badan yihiin laakiin waladaa-um wiilka iyo gabadha way siman yihin si siman baa loo siin thuluthka way isla qaybsanayaan laba wiil iyo gabar wey laba gabdhood iyo wiil wey ama laba wiil iyo gabar wey isku si un qori iyo qor iyo qori saddex baa loogu qaybinay ma kala badsadaan waladaa-um wax ma kala badsadaan fahum shurakaau fi thuluth marka aayadda qaybteeda dambana maxay ka hadlaysa walaalahaas laakiin waa walaalihii la hooyada ah aayadda saddexaad waa aayadda suuradda akhirkeeda yastaftuunaka qul illahu yuftiikum fi lkalaala kalaaladiin baa la soo celiyay soo maartay walaalo mar hadday ku dhaxlayaan waa kalaalaba waalidna kuma dhaxlaya walidna kuma dhaxlaya walaalihii aabba iyo hooyadaba laha iyo kuwii la aabbahaaba halkaana looga hadla ay aayaddu ka hadlaysaa aayatu sayf iyo aayatu shitaaba le faraaisha aayaddan u dambaysa aayatu yani sayf baa layidhi soo degtay hooyada aayadna hore aayatu shitaab baa layidhaa saddexdaa aayadood baa dhaxalka si fiican u caddeey walaalihii bay ka hadlayaan aayaddaas kale ka hadlaysa siday wax u dhexlaayeen kuwa aabbiyo hooyaba ku ahaa wiil iyo gabdho lidakari mid laxad u qaadanayaan hadday gabadho hal mida noqoto nis bay qaadanaysa laba gabdhood hadday noqdaan uluaan bay qaadanayaan sidii labadii gabdhood aad dhasho kale camal wiilina iyo gabdha hadday yihiinna way dhaxlayaan sida owlaadii oo kale nida kari bay u dhaxlayaan hadday aabbiyo hooyo kula yihiin iyo hadday aabbo kula yihiin kuwa aabbiyo hooyaba kula iyo kuwa aabbo kula hadday yihiin kuwa aabbiyo hooyo kula ku dhaxlaya marka hore laana bahubahama dhaxasha somaal inta kuwa aabbiyo hooyo wiila iyo aabbiyo hooyaba kula hadday joogaan kuwa aabbaha kaliya kuwa meesha masoo galaya joogaan leedahay boos idinma baraan marka kuwan meesha ka baxaan bay soo galeen hal gabaroo aabbiyo hooyo kula iyo hal gabaroo aabba kula hadday tahay way isla dhaxlayaan markaas takmirtu sulusaynka isla kaminaya tan nis bay qaadanay tan kalena sudus bay qaadanay sulusaan bay isku noqonayan marka saddexdaa aayadood aayaatl mawaariis baa la yidhaha maxaa nidhi faraa-ishu waxay leedahay luqo iyo isilaax aayaad iyo axaadiid luqadii maxaa nidhi ataqdiir isilaaxana nasiibu nasiibu lwaarisi sharcan yaa farad la yidhaah aayaatulmawaariis waa saddexdaa aayadood yuusiikum allahu fii awlaadikum walakum nisfu maa taraka aswaajukum yastaftuunaka qul illaahu yuftiikum fi lkalaal saddexda aayadood laakiin mid la arko dhaxalka ay ka hadlayso ama qaybta ay ka hadlayso waad ogaatay aayadda u horeyso waa asal iyo farac aayadda ku xigtana waa zawjeynka labada isqabay iyo waladaa-um aayadda saddexaadna waa ikhwada aabbihi hooyaba laha shaqiiq baa la yidhaha shaqiiqeyn iyo kuwii la aabbaha walaalihii aabbihi hooyada kuwii la aabbaha aayaatulmawaariidna waa saddexda axaadiis baa ku soo aroortay uu nabigu kaga hadlay calayhi salaatu wasalaam dhaxalka axaadiid buu nabigu dhaxal kaga hadlay axaadiidta waxaa ka mid ah rasuulku sala allahu calayhi wasalama wuxuu yidhi tacallamu lfaraa'id faraa-isha barta wa callimuuha annaas dadka bara fa innii imru'un maqbuud faraa-isha barta dadkana bara anigu waxaan ahay qof dhiman doono la qibloonayo maqbuud baan wasayuqbadu lcilmu cilmiga waa la qibloon doonaa wa tadharu lfitan fitna daahiri doonto oo haddii cilmi la waayo jahli un isku soo haro fitna daahiri xataa yakhtalifa xataa yakhtalifa ithnaani xataa yakhtalifa ithnaani ilaa ay laba iskhilaafaan fi lfaraa'id falaa yajidaani man yaqdii baynahuma laba qof aa dhaxalka isku khilaafayso wax kala bixiyo ma helayaan xadiidkaa imaamu axmed baa musnadkiisa ku wariyey imaamu xaakimna mustadragiisa ku wariyey faraa-isha barta dadkana bara anigu qof la qibloona hayaanahay wakti baan leehay waa dhiman doonaa cilmiga waa la qibloon doonaa fitnada ayaa daahiri doonta ilaa ay laba qof faraa-isha isku khilaafaan oo wax kala bixiyo la waayo yuu nabigu leeyay sala allahu calayhi wasalam xadiidkaa imaam axmed iyo xaakim baa warinaya xadiid labaad wuxuu leeyahy rasuulku sala allahu calayhi wasalam tacallamu lfaraa'id wacallimuuha annaas faraa-isha barta dadkana bara fa innahaa min diinikum wa innahaa nisfu lcilm faraa-ishu waa diintiinnii wa innahaa nisfu lcilmi cilmiga niskiis wey وإنها أول ما ينزع من أمتي علم وهو الرأي أمتي إذا لقى سيب دورنا وفريش حديث قال ابن ماجه باورنا مركا فرائشه هو نصف العلم maxaa nidhi saynisku cilmi ku noqotay qofka insaanka wuxuu leeyahay lahu xaalataan xaalatu xayaat wa xaalatu wafaat falfaraa'id tatacallaq bixaalati alwafaat wasaa'iru alculuum tatacallaq bixaalati alxayaat qofku laba xaalo unbuu leeyahay noolal iyo dhimasho cilmiga cilmi faraa'idka la yidhaahdo geerida buu ka hadlaa markuu qofku dhinta xukunkiisa maalkiisa sidii la yeelay dayn baa lagu lahaa wixii uu dardaarmay sidee loo dhaxlayaa wuxuu ka hadlayaa geerido culumta inteeda kale cilmu yani nolosha xayaatada ku tacalluqdaan marka waa nisfu lcilmi wey wa inaha awalu maa yunzacu min ummati ummaddeeda cilmiga laga sii wanaasa ugu horey caalimadiisa iska muuqata hadda cilmiga cilmi faraalki wax yaqaanaa iska yaraadi saasay u yar tahay bay u dhammaanaysaa ibnu maajah baa xadiidkaana wariyay cumar bin khadaab waxaa laga wariyay amiiru lmu'miniin radia allahu canh wuxuu yidhi idaa taxadastum fataxadasuu bilfaraa'id haddaad sheekaysanaysaan faraa'isha ku daaha waxa kale iska daayay faraaisha uu ku sheekaysta qof baa dhintay taasuu ka tegey taa dhintay idaa taxadastum fataxadasuu bilfaraa'id wa idaa lahawtum haddaad wax ku mashquulaysaanna falhuu biramyi toogta barta yadho waa laydin baa difaacdaan baa la rabaa ya ramyiga waa waxyaalaha mugta diinteenu sunnada ay ka dhigtay dabaasha iyo toogta iyo in la barto waa sunna carruurta yar xataa in la baro carruurta dabaasha in la baro waa sunna naadhow isagoo weyn sida dhagaxin buu biyaha ku dhaadhicin ku dhihi lama rabo waa sunno in dabaasha la barto hadda meelaha waxaa jira biyo ku jiraan imaa lagu barda ilmaha la dabaasha la baro wey toogtina waa la bartaa iyaduna waxyaalaha la bartay ka mid tahay ramyiga si wax loo sida wax loo kaxeeye iyo baabuurta loo wada iyo waxyaalaha marka hore fardaha la baran jiray si fardaha loo fuulo yani sida wa loo kaxeeye iyo waxyaalaha waxyaalaha in la barto ay wanaagsan tahay wey lagu baahdaa laga yaaba xaakim baa wariyey asarkaas sida cumar laga warinayo calqaba ninka la yidhaahdo wuxuu yidhi taabici buu asaguna idaa aradta an tatacallama alfaraa'id inaad faraa'isha baraso ma doonaysaa faamid jiiraanaka deriskaaga dil un wawaris bacdahum bibacdin dadkii aad taqaana deriskaad intiin isla degana hebel baa dhintay xaasii ilmu ka tegey heblaa dhimatay intaasay ka tagtay hebel baa dhintay kuwan deriska kulehe taqaano marba mid dil de afkaaku ku dhiman maaye asagu wuu dhintay hadduu roono haba diiday laakiin adigu dil un idaa aradta an tatacallama alfaraa'i faamid faamid jiiraanaka deriskaaga dilo wa waris bacdahum min bacdi isdhaxashi markaa waa ku baranaysaa ibnu abi shayba ayaa musanafkiisa ku wariyey bayhaqina wuxuu ku wariyey fi sunan اlkubra waاshtahara min aلصaxaabati bicilmi اlfaraa'idi arbacatun saxaabada waxaa cilmu faraaisha aada u yaqaanay afar oo lagu yaqaano looga dambeeyey caliy bnu abi aalib wa zayd ibnu haabit wa cabdullaahi bnu mascuud wa cabdullahi bnu cabaas afartaa waxay ku ahaayeen faraaisha faaid bay ku ahayen looga dambeeye afartooda qowlka isku raaceen ummaddu way ku ijmaaceen hadday iskilaafaanna laba dariiqun bay noqona labadii labay laba isu raaceen saddex iyo laba isu raaceen midba meel buu maray waa duruq laisku khilaafay noqona واkhtaara shaaficiyu madhaba zayd zayd binu haabit imaam shaafici wuxuu doortay madhaba zayd ibnu haabit lima muxuu ku doortay aada buu usii yaqaanay asaga ragga weliba ragga ugu wafaaqsan buu ka mid ahaa waa liqowlihi sala allahu calayhi wasalam afradukum zaydun ninka faraa-isha idinkugu yaqaana waa zayd buu nabigu yidhi rawaahu ibnu sakan fii sunanihi sixaax afradukum zaydun zayd baa faraa-isha idinkugu yaqaana wuxuu kaloo nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam afradu ummati zaydun ummadayda ninka faraa-isha u yaqaana waa zayd binu haabit aqwaasha uu zayd binu haabit leeyahay xagga faraa-isha hal qowl oo laga tegay ma jiro walam yuhjar lahu qowlun bale zayd binu haabit aqwaashiisa midna lagama tegin kulli waa macmuul oo lagu camalfalaya saasuu cilmiga faraa-idku wuxuu ku ahaa faaid zayd binu haabit cilmiga la yidhaha cilmu faraa-id wuxuu u baahanayaa saddex cilmi yaxtaaju cilmu lfaraa-id ila halaaثati culum cilmu اlfatwa wa cilmu اlansaab wa cilmu اlxisaab saddexdaas u baahanya cilmu lfatwa macnaha waxaa weeye nin faraa-isha yaqaano masaa-isha fidyoon kara waa ina alfatwa xukunkiisu waa saas kaas xukunkiisu waa saas wa cilmu lansaab haddaad mar faraail baranayso waa ina cilmu ansaabkana waa ina taqaano lanna nasabku ku tacaluqa m nasabkana dad baa yani cilmu lansaab waa cilmi la barta wey wa cilmu lxisaab xisaabtana waa inuu yaqaano lianna waxaan hadhow qeyb baa imaanaya soo ma dad ba waxaa loo qaybinaya intaa u qaybi intaa u qaybi cilmu xisaabkana waa ina taqaano haddaa xisaabtaada aada u garanaysa hadhow faraaisha markii laga hadlayo intaasaa lagu dhisayaa intaas intaa u qaybi markii la yidhaahdo markiiba horaa ka taqaanaad waa isku dhufanaysaa dadka xisaabta yaqaana faraaisha u fududahay cil- saddexdaa cilmi buu u baahan yahay cilmu lfatwa wa cilmu lansaab wa cilmu lxisaab saddexdaa cilmi wawalu mawruuhin fi lislaam qofkii ugu horeeyey ee islaamka la dhaxlay cadiyu binu nadla nin la yidhaahdo saxaabigaas yaa ugu horeeyey cadi cadi baa la odhanaya cadiyu binu nadlat haajara ilaa ardi lxabasha huwa wa ibnu famaata hunaak fawarisahu ibnuhu nucmaan wiilkiisa nucmaan baa dhaxlay marka awalu mawruus fi lislaam cadiy wa awalu waarisin fi lislaam nucmaan nucmaan bin cadiy nucmaan bin cadiy marxaba kaa waa xalaqadii koobaad ama waa qeybtii koobaad oo aanu kaga hadlaynay cilmiga la yidhaahdo cilmu lfaraaid cilmu lfaraaid halkaa waxaan ku joojinaynaa oo noogu ekeenayo biidn illaahi alxalaqat اluulaa xalaqadii koobaad oo ka hadlaysay cilmiga cilmulfaraaidka xalaqada labaad ayaa noo bilaaban doonto oo nooga bilaaban doonto asbaabta dhaxalka wax lagu dhaxlo iyo mawaanicda diido iyo shuruudda laga rabo biidn illaahi waa darsigeenna labaad insha allah fi ljumcati alqaadima wasala allahuma waslama calaa sayidina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin